maamulka gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya ayaa sheegay inay shaqada ka joojinayaan ilaa iyo saddex kun oo qof suaalo kuwaasoo su-aalo la geliyey qaabka lagu shaqaaleeyey shaqaalaha ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin tallaabadan uu qaaday maamulka gaarisa maxamed faarax shireex ayaa warkan ka soo diray gaarisa
saddex kun shaqaalo kor u dhaafay oo ka tirsanaa shaqaalaha dowla deegaanka gaarisa county ayaa haatani waxay noqonayaan kuwa aan la heli doonin mushaaraadkooda bishan laga bilaabo tani waxaa ku dhawaaqay gobonatooraha gaarisa county mudane nadiif jaamac aadan meesha waxaan ugu imaanay saddex kun iyo qadar oo qof ah oo bayrerka iskaga jiraan fayl aan lahayn warqado aan lahayn advertisement aan soo marin interview aan soo marin waxba aan soo marin baan ugu imaanay oo bayrera iska geliyo tani ayaa waxay imaanaysaa iyadoo qaar badan oo ka tirsan shaqaalaha shaqada laga joojiyay ayaa waxay ku hanjabeen dowladda gaarisa countyna maxkamadii ay la fuuli doonaan halka qaar kalena ay isku soo baxyo kala duwan kaga hadleen in arrinkaasi u yahay mid marnaba aysan ooga fadhiin mudane nadiif jaamac aadan oo ay rajeynayeen in wax badan uu ka bedelo nolosha gaarisa county maanta waxaan baaq u jeedinayaa gabanaha gaarisa county nadiif jaamac dadka abaartan jirto kuleelkan jiro dhibkan jiro rafaadkan jiro nin walbaba cid iyo ilmi iyo waalid la
waxuu ku leeyahay gavana haddii dadkan countiga bayslibkooda ay soo raflagarayn wayso bisha oktoobar gurigaadaan kuusoo dhex fadhiisanaynaa hataa xafiiskaada ma aadin gurigaadaan kuusoo dhex fadhiisanaynaa gurigaada ilaa ma aad dadkan shaqaa ka soclayso maxkamadna waan aadaynaa insha allah maanta waxaan joognaa inaan aan ka hadalno fikradeena iyo xanuunka aan qabo wuu nooga daray aad iyo aad u nooga daray intanoo islaanoo dhan iyo shaqola'aan dhigay maalinta cali u dhahay bisha sagaalaad meesha lagu gaara waxaa cuni doonteen idinkaa garanayseen markuuna lahaa wuxuu ogaa waxa soo socda oo dhacaya isagana waa u rayaaqayna wuxuuna dhahay irsaaqadda ilaahay baahaya irsaaqadda asagaa maanta naga xihay ilaahay nagama xihay maxamed faarax shire v o a garisa